bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka caawa dalsanadiineysana waxaa ugu waaweyn ah, madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay wafdi ka socda dowladda ingiriiska oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho ciidanka ammaanka maamulka jubbaland oo fashiliyey qarax miino oo la doonayay in lagu dilo taliyaha daraawiisha degmada afmado ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha somalilan oo ka dalbaday madaxda dowladda federaalka inay faahfaahin ka bixiyaan sababta loo dilay cabdinaasir dahable ceel biyood lagu dhisayo oo isku tashi bulsho oo laga hirgeliyey deegaan hoostaga magaalada caabuduaq ee gobolka galgaduud shirweynaha maamulada gobolada iyo degmooyinka maamulka hirshabelle oo maanta ka furmay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe madaxweynayaasha dalalka masar iyo elitaria oo isku raacay in la ilaaliyo madax bannaanida soomaaliya wararka dibadda waxaa ugu waaweyn madaxweynaha yukrain oo wacad ku maray in uu ku guulaysan doono dalkiisa dagaalka adag ee kula jira ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa habeen xada taariikhduna ay ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha labaad february sanadka laba kun afar iyo labaatan dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii habeen ee riyadu dalsan oo faahfaahsan ukrainayna ku bilownay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xarunta madaxtooyada waxa uu ku qaabilay wafdi ka socday dowladda ingiriiska oo maanta soo gaaray magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo axada waxa uu xarunta madaxtooyada dowladda soomaaliya kulan uu ku- kula qaatay ah, wasiiru duulaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda ingiriiska ah, james stephen oo booqasho ku yimid ah, magaalada muqdisho isaga iyo wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa la wadaagay wasiirka guulaha waxkoolka ah ee laga gaaray xaqiijinta amniga tayanta ciidamada iyo la dagaalanka wax loogu yaro argixisada oo haatan maraya heer gabagaba ah waa sida lagu sheegay wark- warar kasoo baxay madaxtooyada taas oo lagu sheegay inay suuro gelisay in dalku uu ka gudbo marxalad adag oo ka mid tahay cunaqabateyn tuubka madaxweynaha ayaa uga mahad celiyay boqortooyada dowladda ingiriiska doorka ay ka qaadato tababarida ciidamada xilli soomaaliya isku diyaarinayso la wareegidda mas-uuliyadda amniga dalka kadib ka bixitaanka qeybaha harsan ee ciidamada admis ay haatan ku sugan gudaha dalka wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga boqortooyada dowladda ingiriiska james stephen ayaa bogaadiyey horumarka muuqda ee wadajirka ah ay ku tallaabsadeen shacabka iyo dowladda soomaaliyeed isagoo xusay sida ay uga go-an tahay in dowladdiisa ay xoojiso iskaashiga difaaca ee la da- iyo sidoo kale la dagaalanka wax loogu yira argixisada ee kala dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo u k ciidamada ammaanka maamulka jubbaland waxa ay fashiliyeen qarax la doonayay in lagu dilo taliyaha daraawiishta ciidamada afmadow ee gobolka jubbada hoose askar ka tirsan ciidamada booliska maamulka jubbaland ayaa waxaa la sheegay in ay howlgal ka sameeyeen degmada afmo ee gobolka jubbada hoose islamarkaana ay fashiliyeen qarax miino oo la doonaya in lagu dilo taliyaha degmadaasi afmadow mahad maxamed ismaan mahad maxamed islaam ciidanka oo helay xogta qaraxa ayaa fashiliyey laba miino kuwaas oo nooca dhajiska ah sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay maamulka jubbaland ciidamada daraawiishta jubbaland ayaa sidoo kale howlgallo ballaaran oo lagu baarayay dadkii ka dambeeyey qaraxyadii miinada ahaa ee maanta la fashiliyey waxa ay ka sameeyeen qeybo kamid ah degmada afmadow saraakiil u hadlay maamulka jubbaland ayaa waxa ay faahfaahin ka bixinayaan qaabka loo fashiliyey qaraxyadaas maanta la doonayay in lagu dilo taliyaha sal- waan rahday taliyaha daraawiishta ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose sarkaal u hadlay ayaa waxa uu sheegay inay ciidamada ay ku guuleysteen inay fashiliyaan qaraxyadaasi waxaana sidoo kale ay tilmaameen in laamaha ammaanka ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ee ka socda qeybo ka mid ah gobolkaasi waxaana sarkaalka hadaladiisa ka mid ahaa
magacayga weli wuxuu ku magacdhar weli dhere waxaan nahay askari ciidamada daraawiishta oo maanta islaan loo xukumo intay muddo ee waxaan wada xiriiraynay nimanka khawaariijta inaan mahad islaan macnaha aan dadka ka saaro oon dilo Een, muddaan wada soconay mar waxaan isku dhahnay mar xafiiska miina inaan u dhigo musqusha aan u dhigo kadib haddana gaariga inaan u dhigo ayaan ku heshiinay barnaamijkiina saaka iyo xalay anbuu iisoo gacan galay wabilahi tawfiiq gaashaan dhinaca kale waxaa madasha ka hadlay sarkaal kale oo ka mid ah ciidamada maamulka jubbaland oo isna faahfaahin ka bixinaya arrintan aysanay oo fashilinay miino dhagarqabayaasha khawaarijtu ay rabeen inay ay dhibaato ay ku geystaan Een, miinadaasoon hadda gacanta ku hayno oo laba xabo ka kooban Een, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinahayaa askarigan garabkayga taagan een, weli nuur dhuugow oo ka tirsan ciidanka daraawiishta jubbaland ee degmada afmadow Een, askarigaasoo ilaa bilow iyo dhammaad xogtanna siinahayay oon ka wada soconnay isaga oo loo soo dhiibay een, miinadan ugu dambayn xalay Een, waxaan ugu baaqayaa ama aan leeyahay een, askarta iyo shacabka iyo bulshada dhammaanteedba inay u shaqeeyaan sida weli nuur dhuw oo kale Een, runtii waa askari daacada oo wadanaya een, oo dhagartii khawaariijtu ay maleegahayeen si fiican riwaayaddaa ula jilay Een, ugu dambaynna waan ku guulaysan oo noo soo gacangeliyey waa u mahad celinaya askarigan Een, waxaan abaalmarin marka guddoonsiinaynaa dowladda jubbaland ay usoo dirtay askarigan een, weli luug dhuugow een, oo la yidhi falka furi lagana socodsiinaya ilaa bilow iyo dhammaad Een, abaalmarintaas oo ah abaalmar lacageed weli qabso waa shan kun oo dollar weeye markaa taliya tirso gacanta noo soo- codkaas waxa uu ahaa mas-uuliye ah saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta maamulka jubbaland oo ka hadlayay qaraxyo miino oo la doonayay in lagu diro taliyaha daraawiishta degmada afmadow ee maamulka jubbaland oo la fashiliyey markan haddii aan eegno ceelbiyood lagu dhisay iskotashi bulsho ayaa laga hirgeliyay deegaan hoostaga magaalada cabuud waaqsida wariyaha dalsan ee iraad cadan cali warkan uu kusoo diray ceelbiyoodkan oo ah mid laga hirgeliyay deegaanka dawacaalo oo kamid a deegaanada hoos yimaada degmada tan ee caabud waaq ayna bulshada deegaankaasi ku dhisteen isku tashi bulsho ayaa haatan jooga meel dhexe ayagoo dadka deegaanku ay sheegeen intaan inay ahay tabartooda intaan ka badan aysan sii wadi karin una baahan yihiin caawimaad kala duwan ayagoo fariin u diray dowlad goboleedka galmudug oo goobta ku sugnaa wasiir ka tirsan wasaaradda kheyraadka iyo biyaha ee dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale hay-adaha iyo dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya dadka deegaanka dawacaale ee ceelkaani hirgeliyay ayaa ku marti qaaday dad kala duwan oo isugu jira mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka galmudug xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada caabud waa ganacsato iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada si ay u arkaan meesha uu maraya haatan ceelkan oo ay in badan bulshada deegaanku baahi u qabeen intii awoodooda ahaydna halkaasi ay keeneen si ay u baahan yihiin in haatan laga garab siiyo ama in laga gacan siiyo dadka lagu marti qaaday ee goobta la geeyo waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda kheyraadka biyaha iyo tamarta ee dowlad goboleedka galmudug mudane axmed maxamed faarax oosama sidoo kalena ah xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka galmudug dadka deegaanka dawacaa leh ee sida isku tashiga ku hirgeliyay ceelbiyoodkan ayaa sheegay in intaan ay ku eg tahay awoodooda haatanna aysan sii wadi karin fariina u dirayaan dowlad goboleedka galmudug hay-adaha kala duwan iyo sidoo kale ganacsatada uguna baaqayaan inay kaalintooda ka qaataan ama inta ay awoodaan ay qayb ka qaataan Een, halkaan waa ceelbiyood laga qoday aagga dawacaale oo aan qodanay bulsho dad shacaba ay qoteen Een, hadda degmada caabudwaaq gaar ahaan dawacaale Een, ceelkan hadda waxaa la dhammaystiray godkii biyihii waad taad arkaysaan waa laga sii daayey waxaa u dhiman agabkii kale hadday lahaan lahayd system solarkii haamihii een, matooradii agabkiisi kale oo dhammaan waa u dhiman yihiin dowladda galmudug oo uu nagala joogo wasiir ku-xigeenka ahna xildhibaan waxaan ka codsanaynaa iyo galmudug iyo federaalka iyo hay-adaha wax caawiya ceelka annaga shacabka intaanaan soo gaarsiisanay baahi weyn baana ka jidha halkaan waa u baahan yahay, halkaan waa i d b halkaan mid kale ah dad kale oo shacab ah meelahan degan Een, dadkaas wax matoora iyo wax biyaha soo gaara lama arko waa wax u booyada u keenaan iyo waxay garbooda ku keensadaan marka ceelkan ceel aan u baahannahay weeye waxaan ka codsanaynaa dowladda oo uu nagala joogo xildhibaanku iyo hay-adaha wax caawiya inay si degdeg ah waxa ceelka naga dhiman inay noogu dhammaystiraan xilli kulul baa lagu jira hadda xilli soonaa weliba soo gelaysa waxaan jeclaan lahayn si degdeg ah inay noogu dhammaystiraan agabka naga dhiman tabartannada annaga intaa weeye halkan waxaa laga qoday ceel ah ceel biyood wuxuu ku yaallaa aagga dawacaale ee degmada caabudwaaq dhammaan ummadda geesaha ka deggan qaxootiyaal fara badan baa geesaha ka deggan oo iska dhex qodan yahay shacab weynaha waddanka deggan baahi weyn baa loo qabay ceelkaas ceelbiyoodka waxaa qodan oo keliya hadda waa ceelkii agabkiisii intiisii kale waa dhiman tahay hadduu soolar lahaa hadduu haan lahaa hadduu matoor lahaa waxaan dawladda galmudug ka codsanaynaa annagoo ah shacabka ceelkaas kor tuuran oo cid kasta leh culimmo leh odayaal leh hooyooyin leh carruur leh arda leh waxaan si xushmada uga codsanaynaa wakhti kulul baa lagu jiraa ramadaan ah inay agabka ka dhiman dawladda galmudug waxaan si xushmo leh uga codsanaynaa inay ceelkaas intiisa kale naga dayactirto waxaa nagala jooga oo hadda i maqlahaya xildhibaan ninka la yidhaahdo cusaama ahna wasiirka macdanta iyo biyaha waxaan si xushmada u codsanaynaa ku celcelinaynaa dhammaan ka ayaga hadlana ku hadlahaya kan aamusanuna ku aamusan yahay dawladda galmudug baahi weyn baa xaggeeda naga jirta welina ka dayrsan maynaa hadda say tahay ayadaa og ceelkaas in nala ka kaalmeeyo inta ka hartay yaan ka doonaynaa halkan waxaa laga ekigeliyey ceelbiyood ku yaalla magaalada caabuda duleedkeeda qaxootiyaasha meeshay degan yihiin meesha dawacaale la yidhaahdo waxaa laga rabaa galmudug oo codsi u soo jeedinaynaa halkan dad shacabaa ceelkan qotay ayagaa intaa soo gaarsiiyey waxaa laga rabaa inay intii ka dhiman u agabtiraan ayadoo qaxootiyaal iyo dad makasay dad dhibaataysan aad meeshaan u degan yihiin waxaa la rabaa inay dadkaas ku caawiyaan waxa ka dhiman ayadoo nala joogo xildhibaan usaamo wasiir ku-xigeenka wasiirka macaanta iyo biyaha waxaanu u sheegaynaa oon ka bilaabaynaa wasiirka oon ku xijinaynaa madaxweyne ku-xigeenka oon ku xijinaynaa madaxweynaha galmudug qoorqoor waxaanu leenahay dadkan il gaara ku soo fiiri dadkan aad il ku soo fiiri baan leenahay degmada caabud waaq jooga oo galmudug dadka qaxootiyaasha degan dadka tatortoodu ku dhimaato ceel keliya inay qotaan ay hirgelin waayaan inay haan saartaan ama soolar keensadaan waxaan leenahay madaxweyne hoosu soo fiiri galmudug hoos soo fiiri dadkaaga shacabkaa qaxootiyaasha soo fiiri waa ceelkii loo baahnaa baanu leenahay dad rafaadsan oon dhaansan karin oon biyo ugu jirinin oon ceel lahayn oon gaari lahayn oon dhaansan karin baa ceelkan loo qoda dad baa intaa u qoday adna waxaa lagaa rabaa soonka darti iyo ilaahay dartiis inaad ugu dadho haamihii iyo soolarkii iyo matoorkii iyo wixii ka dhimanaa agabkii inaa ugu dadho dhankiisa wasiir ku-xigeenka wasaaradda khayraadka biyaha iyo tamarta ee dowlad goboleedka galmudug mudane axmed maxamed faarax usaama ayaa sheegay in isagoo matalaya maam
shirka maamulada iyo gobolada degmooyinka maamulka hirshabeelle ayaa maanta ka daafurmay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa maanta magaalada jowhar waxa uu ka daafuray shirweynaha maamulada gobolada iyo degmooyinka hirshabeelle iyo isku xirka dalada xasilinta wadaalada xasilinta shirkan waxaa goobjoogka madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed hagar dabageed shirkan wuxuu socon doonaa afar maalmood waxaana khudbad ka jeediyey madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaabe
ujeediin oo boorkiisu gadaashayda ku yaallo waa shirweynihii ugu horreeyey ee aas-aaskii dowladda hirshabeelle ka dambo shir miisaankan leh toddobada sano ay dowladda hirshabeelle dhisan tahay ma dhicin runtii waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ayaan leeyahay shirkaan oo kale wuxuu ahay shirkii lagu aas-aasay hirshabeelle oo guud ahaan degmooyinka hirshabeelle iyo labada gobol laysaga keenay ergo kala duwan ee in muddo ahoo sagaal bilood dhan halkan ku sugneeday calankan aada u jeediin iyo magaca dowladda hirshabeelle meeshay ka timid ay aheeday maantana waa maalin kale oo qiimigaas oo kale leh waxaan leeyahay hambalyo hambalyo waxay ka mid tahay hadafyadii aan hiigsanaynay hadaf ka mid ahaan gaarna maanta in howlkan ay ku dhan tahay dowladda hirshabeelle hadday tahay heer gobol hadday tahay heer degmo iyo hadday heer stataba inay goobtan lagu wada sugan yahay waa waxaan ku taamaynay waa ilaahay mahaddiis runtii waana ku ammaanaa dadaalkaas wasaaradda arrimaha gudaha siday isugu duuday siday isugu xil saartay waa ku mahadsanta ayaan leehay wasaaradda mas-uuliyiinteeda dadaalkaad samayseen sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaasha labada gobol iyo guddoomiyaasha degmooyinka ee aqbalay wicitaankii ee yimiday anigoo og daruufay ku shaqaynaan iyo wakhtiga lagu jiro waa ilaahay mahaddiis inaan maanta halkan ku sugannahay ee waxaan leeyahay hambalyo sidaad wada ogsoon tihiin ummadda hirshabeelle waxay u kacday dagaal Eh, bishii juun laba kun labaatan iyo labo aniga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdi wasiiraa intaan ka baxnay abaabulka bulshada annaga uu qorshahaynu yahay intaan ka baxnay jowraan ka baxnay buulo burtaan tagnay maxaasaan tagnay oon maalinkaas lahayn haba yaraatee wax nid uga shaqayna hal telefoon ma shaqaynaynin cadowguna afarta gaar uu ka xidho codkaas waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali cabdullahi xuseen cali guudlaab isaga ayaana warka habeen caawa dalsan u dambeeyey ciddii warkii ugu soo waxay dib u heli kartaa radio dalsan com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel